الحمد لله صل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وبعد ilaa shan arrimood oo soomku amaba afar ba an idhaahne muhiima oo axkaamta siyaamka kamida ayaynu si kooban u dulmari doonaa waa arkaanta soomka iyo shuruudiisa iyo waxyaabaha buriya iyo waxyaabaha sunnaha ah afartaa waxa soo raacayo samayn karaa waxyaabaha mubaaxa ah qofku ama dadku ay moodi karaan inuu yahay waxaan banaanayn ase banaan arkaanta haddaynu horreysiino soomka soomka waxyaabaha tiirarka u ah soom soomku arkaan buu leeyo salaadu arkaan bay leedo xajku arkaan buu leeya marka arkaanta soomku way koobanta cibaadaadka waa kuwa ugu arkaan yar laba arrimood ayuunbaa lafdhabar u ah arkaantiisa mid waxa weeye alimsaaku can ilmuftiraat waxyaabaha qofkan ka jebinaya inuu ka caga dhigto waaga berigiisa ilaa inta ay qoraxdu dhacayso intaa inuu ka afaysto wixii ka jebinaya soomka ilaahay baa yihi falana baashiruuhun wاbtaquu ma kataba allahu lakum wakuluu washrabuu xatى yatabayana lakum اlkhayط اlabyadu min alkhayط اlaswad min alfajr uma atimu الصiyaama ilى اleyl ilaahay idin fasax dumarkiinii in aad la mucaamalootaan habeenkii oo aad ka raadsataan wixii ilaahay u idinka qoray ee ubad iyo iswaheshi iyo ehelnimada leh cuna oo cabba cuna oo cabba jeero uu waagu idiin caddaanayo oo qeybta madow iyo qeybta caddi ay kala baxayaan habeenkii iyo maalinta marka waktigaa la gaadho waaga berigiisu qac yidhaahdo dhamaystira baa ilaahay aayadda uu ku yihi soomka ilaa intay qoraxdu dem odhanaysa ilaa intay godka galaysa marka saddex arrimood ayay sheegtay aayaddu saddexda arrimood aynu nidhaahne waxay kusoo ururayaan qofku inuu haysto afkiisa iyo ibtiisa labadiisa af ka sare iyo ka hoose inuu haysto waxaa ilaahay uu diiday inuu ka haysto baabkan waxyaabaha muftiraadka ah xagga dambaynu ku xusi doonaa in macnaha qaar mukhtalaf iyo qaar mutafaqi uu jiro waxyaabaha buriya soomka haddaba waxyaabihii burinayay wixii la cunayay wixii la cabayey iyo galmadii dumarka sadexa si aayaddu sheegtay saddexdaa iska daaya baa ilahay ui min waaga berigiisa ilaa qoraxda dhiciddeeda intaa wey markaad aayadda ufiirsato xagga qeybta hore ee waaga berigiisa xataa yatabayana baa ilahay u isticmaalay qaybta dambe ee dhicidda qoraxdana ila leyli un baa layihi marka taa horena waa inuu iftiimo sayn xagga dambe ku xusi doono insha allah kanna waa in dem unu idhaahdo labadan khayda aayaddu ay sheegtay khayd bay sheegtay khayd cad iyo waa miiqa cad iyo miiqa madow nin saxaabi oo cadiyi bnu xaatim la idhaahdo ayaa mooday daahirkii buu qabsaday daahirkii qur-aankuna waxa uu hadlaa si culus oo miisaaman oo xikmadi ku jirto dabeetana waa kii labada mid soo qaatay ama laba khayd mid cad iyo mid madow daahirkunbuu ku dhegay moogta kolkaasaa dabeedna dee u eega un inay kala muuqdaan goorta ay miiq cad iyo miiq madoobe kala muuqdaanna waaba dhulku dee iftiimada qoraxduba soo dhowdah markii arrintii nabiga uu sheegay calayhi salaatu wasalaam waxa uhi inamaa dalika sawaadu llayli wa bayaadu nahaar war waa madowga habeenka iyo iyo waxaa la sheegayaa iftiinka maalintu inay kala baxaan un baa loo jeedaa dabeedna aayadda intaa dambea soo degtay min alfajri min alfajri aayadda intaasoo gaar u socota ayaa soo degtoo ilaahay uu ku bayaaniyey oo lagu iftiimiyey markaasi dabeedna nebigu saxaabigii waxayga qorayay buuhi bal halkaa dhexdooda geli waxa aada udhexaysiinaysaa buuhi min alkhayd aswadi iyo uma atimu siyaama dhexdooda min alfajri geli in qur-aanka habka loo qoraya waa tawqiif habku qur-aanku u qoran yahi iyo habkay suuradahiyo aayaadku ukala horeeya ma aha mid cashwaayi oo iska yimi waa mid tawqiifi oo saasun loo raacay oon la badbedeli karayn waxa kale oo rukniga labaadna uu yahay anniya inuu qofkii niyoodo oo qofkan in dacari haysay oo abateedu cunada u waayo sidaa uu maanta iskaga daayay iyo inuu ilaahay u sooman yahay maxaa kala saaraya niyadaa kala saaraya qofku waxaa dhici kara inuu afka wuxuu geliyo uu waayo inaanu abateed uhayninba cunada oo maanta digaroganayaa suuragal ah cunadii ka yar digarogtay iska nafisayo de intan o dhan waxaa ka saari kara niyada anniya inama alacmaalu binniyaat manaa inama sixatu lacmaali manuudatun binniyaat camalku goortuu ansaxayo wuxuu ku xidhan yahay niyo camalkiiyo caadada waxaa kala saara niyada ayaa kala saarta niyadaasina waa lafdhabar wamaa umiruu ilaa liyacbudu allaha mukhlisiina lahu ddiin ilaahay goortaad cibaadada u khaalis yeelaysa waa marad qasad la timid oo aada rabbi darti ula timid niyadaasi waa inay habeenkii dhex dhacdaa bisha ramadaan kol haddii ay tahay waa in ay habeenka dhexdiisa dhacdaa xadiid qaarkoodna xasan ay ka dhigeen qaarkoodna saxiix baa wuxuu leeyahy man lam yujmic siyaama qabla alfajri falaa siyaama lah qofku haddaanu niyada isu ururinin oo aanu habeenka dhexdiisa soo niyoonin soonkii ma laha soom macnaha soomkii uma guntamin waxaa si aynu odhan karnaa niyadu maxaluha alqalbi meesha laga niyooda waa qalbiga oo camalada qaar waxaa laga qabtaa qawlka qaarna waxaa laga qabtaa ficilka qaarna waxaa laga qabtaa qasadka qasadkuna waa qalbiga kitaabkan yare salaada ka hadlee sunaha safiinaha ayaa wuxuu dhahdaa anniyatu wa maxaluha alqalbu laakin wuxunu kasii dabatuuray un watalafudu bihaa sunna intaasmu ka dabageyey marka sun inay sunno tahay un baan macnaha ay waari tahay baan daliil lahayn bay leeyiin culamada wax daliilo kusoo arooray talafudkeeda ma jiro sidaa darteed dadku qalad bay ka fahmeen arrintaasoo qofka aan intaa dheere wadaadada ay u akriyaan dadka aan akriyin nawaytu sooma qadin can adaai fardi shahri intaa waabaanu kala ilownay intaa ka aan isku daba tixin waxa ay moodaan inaanu u guntamaynin soomku dabeedna dadka qaarkood baa iska cawaama ama caamada ay arkaysa isagoo le xalay baanan xidhan saa darteed maanta ma soo marin xalay waxa ay ugu dhan tahay markuu afuray galabta markuu afuray amaba uu cashaynayu leeyahy aroorta adsoonta ama uu taraawiixdii tukaday taasay ugu dhan tahay aroorta adsoontid baa niyada ugu jirta insha allahu aroorta adsoontid buu ku seexday ku casheeyey ku afuray oredi way dhamaatay intaasay ugu dhan tahay waaya laakiin inuu markaa tiriyo erayo waarid ma aha iyadu may soo aroorin anniyatu wa maxaluha alqalbu wey waxaa kuu bayaaminaya horta taasi habeenkii la niyoonaya waa soomkii faralka ahaa soomka sunnaha isaga maalintii ayaa la niyoon karayaa oo saasay fuqahada oo dhami u badan yihiin nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkii ayan xalay ka soo xusaynay baa ka sugan caaisha uu soo galay oo markaasuu yihi hal cindakum shay-un qulnaa laa qaala fa inii saaimu rawaahu muslim ma haysaan quraac maya haddaan waabaan soomanahay mar haddaanu dee qofkii waxba cuno biyo cabin oo nushaha cabin oo uu sidii ku afxidhan yahay inii saaim taasu ku dhameeyeyba nabigu calayhi salaatu wasalaam dee waabaan soomanahay haddaa waxba kale hay doonina wey macnaha marka niyadii xataa inii saaimtaasina kuma jirto ee inii saaimta wuxuu ku khaarajinaya nebigu de iyada oo uu quraac weydiiyey buu lahaa yaan waxba kale lagu sii doonin ee hadigiisii iyo dhaqankiisii saasunbuu ahaa in dadku ay tukan jireen salaatuleilka dabeetana subxii la soomi jiray la afuri jiray saasa arrinku ah niyadana markaa sidaa ayaa wanaagsan inaynu u fahamno oo ilaahay baa wuxuu yihi maa jacala calaykum fi diini min xaraj diintu wax cidhiidhiya ma leh diintu waa diin dabaacsan oo fudud oo sidaa hadiga nebiga looga arkee sahlan ubaa loo raacaya arkaantiisa soomka waa labada arkood labadaa buy wabay si kooban tahayba shuruudda soomka qofka lix shardi laga helo ayaa albaabka ayaa gudaha soomka galaya ama uu ku waajibayaaba dhe qofku faral ku noqonaya waa lix shardi in laga helo qof muslima oo qaangaada oo caqli leh oo caafimaad qaba oo negi oo daahir ah qofku waa inuu muslim yahay gaal arrinkiisa waynu sheegi macnaha nadkur sanadkur fima bacdu in sha allah muxtarazaati shuruud shuruudda waxyaabaha ka baxaya waynu sheegi doonaa oo sharxu shuruud baynu samayn doonaa shuruudda inansan ah marka hore waxa weeye lixdaa shard inuu qofku yahay qof muslima gaal baa baxay inuu yahay qof qaangaada sebiyaa baxay inuu yahay qof caaqila mid waalan baa meesha ka baxay inuu yahay qof saxiixa oo caafimaad qabo oo mariidkii bukayaa meesha ka baxay inuu yahay qof muqiima musaafirkii baa ka baxay inuu yahay qof daahira gabadhii dhiigga lahayd baa ka baxday marka qofka intan oo dhan wada koobsaday weeye ka ilaahay oo aayadda kula hadlay uu leeyahay faman shahida minkum shahra faliyasumhu qofka bisha goobjoog noqda isagoo shuruuddaa oofsaday amar baan siiyey ha soomo isaga oo aan intaa midnaba ahayn oo lixdii lixdii shardiba laga helay oo indha burburan oo xoog weyn hadduu oo soo taagan hadduu soomi waayo waa ilaahay ka saamaxa mooyaane naar buu qofkaasi ubabca dhiga ilaahay boqorka ahaa yidhi dartee waa fidhnow wuu ku gacansaydhay oo wuu diiday markaynu caynkaani waxaa muhiima dadkan in la kala qaado oo iyaga laftigooda sii kala baxaya oo masel lixdan shardi lix qofoo quri kama baxaya laakiin way sii faraaray sii yeelan karaan oo masalan mariidkii oo kale mariidkii waxaa ka hoos bixi karaa ilamaa iyo afar qoloo kale mariidkii waxaa loo kala qaadayaa min mid marabkiisu bogsi leeyahay iyo mid aan bogsanaynin oo aan la rajaynaynin inuu bogsado oo dhakhtarku sidaa usugay uri hebel kan xanuunkan miduu ka bogsanaya maaha waxaa ka hoos baxaya mariidka ah odaygii iyo islaamtii weynaa de iyaguna way bukaano bogsan maayaan gabowgu bogsi ma leh mid ka bogsaday gabowga ama laga baalasheeyey dee maynaan maqal ma laga buufiyey kol hadduu haleelo wuu haleelay abwaashii dabeecday taraydhkoodu dib uma xidhmayo ee wuu sii furmayaa un odaygii iyo islaamtii iyo kii aan bukaankiisa la rajaynaynin aduu qof gaboobay un iska dhe iyo mid aan bukaankiisa la rajaynayn labadaas mariidkii bay ka hoos baxaya waxaa kaloo ka hoos baxaya gabadhii uurka lahayd iyo tii tiqsiinaysa marka almariid macnaha saxiix waa inuu qof soomka u caafimaad qabadii la yidhi ayaa shantaasi kasoo hoosbaxaya marka tiradu ilaa tobaneeyo ayay noqon karaysa dadkani wuu kala duwan yahay habka loola hadlayo ama tujaaha siyaam xagga soomka iyo arrimihiisa dadkani way kala duwan yihin qaarkood soom laguma leh qaarkoodna sabigii oo kale qaarna waa weliga ayaa arrintaa uxil saaran inuu ku muslaxo oo qofka yar uu sheego qaarkoodna inay afuraan ayaaba faral ku ahoo soomkaaba ka xaaraana wayse soo qalayn qaarkoodna way iska afuri oo rugsaday qaadan raashin bay isese bixin doonaan qaarkoodna way iska afuri doonaan oo way soo qalayn marka shuruudda sharaxaasay ubaahan tahay bal aynu markaa dadkan tobaneeyada ah ee shuruuddii laga waaye ku baxay mid walba iyo xaalka soomkiisa aynu wax ka nidhaahno marka hore qofka kaafirka iyo majnuunka labadaa soom laguma le iyada qofkan gaalka ah dee wax ka weyn baaba lagu leeyahy oo ah shahaadadiia asaaskii inuu dhigo camalka ayaa lagama maarmaana shahaadadana waa la weydiinaya soomkana ilaahay wuu uciqaabaya salaadana waa loo ciqaabaya laakin ilaw kula khitaabtami mayno isagoo gaalsa in la ahoo soo taagan ama murtadba ah waxaa ka horeeya horta ashahaado ilaahay u toobadkeen laakiin soom maya oo soomka waa laga horeeya kii waa laana de isagana bal haddii aanu miir qabinba maxaa lagula hadla malaadu takliif baa meesha ka baxay nabigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam rufica alqalamu can talaatatin cala naa'imi xataa yastayqi wacan isabiyi xataa yaxtalim wacan ilmajnuuni xataa yufiiq afaaqa yufiiq kana jeeruu qaangaadho kana jeeruu miyirsado kana jeeruu soo toosa saddexdaa qofba ilaa xaaladda ay iska bedelaan wax dembi ahoo wax laga qorayo wax lagu qorayo wax laga qorayo midna ma jiro labadoodaasi halkaasay mareen oo ku baxayay muslim iyo mukalaf labadaas shardi bay ka hoos baxeen waxaa isaguna yimi sabigii ilmihii yaraa sabigu wuu sii kala duwanye kasoomka karaya ee carruurta markaa qaangaarhka ku dhow iyo kuwa iska xejinaya gaajada waa lagu muslixi doonaa in markaa ay soomaan oo sidii salaada loo farayay ayuunbaa la odhan doonaa aabbo soon iska suxuro soon ka toban jirka ka saddex iyo toban jirka labiyo toban jirka iska soomi karaya iska soon baa la odhan doonaa oo neefku had iyo jeer marka lagu tababare lagu jareeyo ee lagu layliyo yaraanta qaalinka si wanaagsan loo layliyaa gurgurqaad hayino biyo madaashaa buu noqdaa ka isagoo weyn lasoo qabtana wuxuu noqdaa mid buubo oo aan lagu aaminin wiciyada iyo caruurta aan lagu aaminin buu noqdaa markaan islaamku uu leeyahay soomka iyo salaada iyo cibaadaadka ilmiha lagu sii tarbiyeeyo isagoo tobaneeyo isagoo mumayisa isagoo yar lagu sii tarbiyeeyo goor dhow isagoo jabsan buu qaangaalaya haddii kalena isagoo kurtima leh ayuu qaangaalaya marka wax jiro weeye ficlan inaad arag nin weyn oo iminka salaada bilaabay oo fadhigii soo rogan leh oo sidaa u moqolasan oo aad odhanaysa ma horaa loo sii riixaya macnaha haddii markii xubnihiisu ay yaraayeen uu la qabsan lahaa ataxiyaadka qaybihiisa du kala duwan iyo sida loo fadhiisto iyo kicidda iyo sidii qof dee carbisan oo soo tababartay bay udhib yartay adiga iyo kaa iminka bilaabay dee isku fadhi may qofkii yaraa marka xaalkiisu waa caynkaa hubayic bintu mucawid waxay leedahay nabigu calayhi salaatu wasalaam soom buuna faro caruurtana waanu amarnay nusawimu sibyaanana sikaara minhum caruurtii yaryaraydna waadaanu soominoo qaar masaajkaanu geyn jirnay oo dadkaa sooman bay ku dhex darman jireen deegaankaa dadkaa wanaagsan bay raacayeen qaarkood marka ay gaajada la yar ooyaana waxyaaba uu ku ciyaaro ayaanu siin jirnay xataa yakuuna cinda aliftaar rawahu lbukhaariyu wa muslim feeloo laga gaaro afurka dabcan waad iska dareemi karaysaa malaha ilmaha wax uu ku ciyaaro la siinayaa dee waaba mid sii yarba marka uu malaha sdejiriyo wax ka yar yahay ayuunbaabu u baahdaa wax uu ku ciyaaro laakiin kuwan roorooneed dee toban jirka dhaaf iyagu faras yar iyo wax ay ku ciyaaraan uma baahnaa laakiin kuwanay leedahay waxay ku ciyaaraan baanu ku khaalajin jirnay waa qaar si yaryar si yaryar saddexdaa qola halkaasaynu kaga gudubnay qaybtana waxa weeye man yurkhasu lahum fi lfidr watajib calayhim alfidya waa dad loo ogol yahay ba shareecadda u saamaxda inay iska cunaan waa dadkii shuruudda laga waayo inu tirinaynaa sharxayna waxaana lagu leeyahay raashin inay bixiyaan raashinkaasina ama waa dheg lay qayrin oo uu bixiyo oo raashinka la cuno ah quudka lagu cuno magaalada sida bariiska iyo daqiiqda oo kale inoogu badan waxaynu cunno kaasaa nuskiilo laga siin doonaa culimada qaarkoodna kiilaabay sheegeene haddii qofka ilaahay u waasiciyey inuu kordhiyo kiilaha bixiyaa fiican haddii uu iska yar faqiir yahay na inuu dheg layd iska bixiyo wey marka qofkaas waa qof gaboobay oo da-diisu ay weyn tahay odaygii iyo islaamti gaboobay waxaa soo raacaya kii aan xanuunkiisa la rajaynaynin inuu ka bogsado xanuunkaasi dee mathal waxaa la tijaabiyey isagaa tijaabiyey oo wuu isku dayo mar walba dhib baa kala kulma ama dhakhtarkaaba yidhi georgi dhakhtarkuna dabcan mid miyir qabo waa inuu yihi mid soomkaba la dagaalamaya hadduu iyo weerar ku jira naseexadiisa iyo taladiisa lama qaadanayo mid kalea loo tegi mid aan soomin haddaad tidhaahdo waan soomayaa wuxuunuu doonayaa un isagu wax lamida haddii la jabo in la wada jabo ma jeceshaha marka iska jooji soomkaa iyo waxaasoo nagio caafimaad qabnaaba ma soonuu dee ku odhan doonaa ee waa cibaadaadka had iyo jeer cidda iyo cawrada lagala tashadaa cibaadada iyo cawrada cidda lagala tashadaa waa cidda aaminka ah wey marka qof aamin ahoo cibaadada miisaankeeda u yeelaya wey markaasoo kale qofkaa isaga ah war xanuunkaagani xanuunaad hebel aw ka soomi karayso maaha sanadkan u ku dayay ka dambu ku dayay ka saasay kolkay xaaladdu noqoto isaguna qof gaboobay unbuu la mid yahay cabdillahi bnu cabaas siduu dee bukhaari warinaya waxa uu leeyahay isagoo fasiraya aayadda ilahay ui wacala aladiina yutiiquunahu fidyatun طacaamu miskiin aayaddaa culimada intooda badani waxay ku sharxaan berigii hore waxa qofku uu khiyaar u lahaa inuu soomiyo inuu raashin bixiyo labadaas uu kala dooranayay intii aanay soo degin aayadda ilahay ui faman shahida minkum ushahra falyasum intaanay intaasi soo degin waxa ay ahayd inuu ama soomaabuu heli karayay ama uu raashin bixiyo labadaasuu khiyaar u lahaa markaasaa dabeetana ilahay ui qofka xaadir noqdee bishan goobjooga isagoo shuruudii laga helay ha sooma uun marka aayadda intan lama nasakine waxay kusaynaysaa buui laysat bimasuuqa wahiya lishayki lkabiir walmar'ati lkabiira waa dadkii weynaaye ayuun baaba lagu fasirayaa oo dabeedna waa in la idhaha wacala aladiina yutiiquunahu ay bimashaqa kuwa isku kalifaya soonkii aan xamilaynin fidyatun طacaamu miskiin masaakiin iyagu miskiin waxa siiyeen maalinta oo fidyada ha bixiyeen kuwaasuu ku fasiray marka saddexdaa qof halkaasay isu raaceen waxay culimadu sii xusaan gabadhii uurka lahayd iyo tii iyaduna jaqsiinaysay ayaa halkan ay kaga hadlaan kutubahooda markaa qawlka aada moodo in ay u badan yihiin waa waa saddex qowl may afar qowl baan idhaahdo qole waxay leeyihiin waxbaba laguma leh walaakaa inaan soo horreysiiye maahan soomaalida jecel qalena laguma le fidyena laguma le waa qowl shay adagkaasi u durugsan yihin qolena waxay leeyihiin fidya un ha bixiso waayo isaguna wuu kusoo xigaa xagga daliil yaraanta qolena waxa ay leeyihiin fidyana ha bixiso hana qalayso qolada loo badan yahay waxa weeye gabadhaa uurka lihi marka ay umusho ay awooddo soonkii ha soo qalayso tan jaqsiinaysaana markay iska guriso ha soo qalayso qawlka loo badan yahay waa kaa ee asalka iyo daliilka waafaqo kol hadduu cudurdaar yimid wuxuuna la mid tahay qofkii bukee bogsaday kaasaynu rajaxaynaa qawlkaasa raajix amaa kan kale isagu xagga daliil daliil gaarana wuu baahan yahay kaa sheegaya inay gabadhu raashinun bixiso daliil gaarina ma jiro laakiin aathaar asxaabta ka soo aroortay cabdillaahi bni cabaas iyo cabdillaahi bni cumar iyo ayaa la sheegaa inay dar iyaga markaa addoommo u ahaa ama ehelkooda ahaa inay ufasaxeen un inay raashin bixiyaan marka taa ayaanay dumarka ku degdegin wahsiga iyo cadsigaa iskaga badan dumarka oo nabigu calayhi salaatu wasalaam waa kii lahaa waxaad tihi naaqisaatu caqlin wa diin diintiina iyo caqligiinuba ma badna buuha ma buurna labadaba ragga waa ka yaraysa haddii gabadhi ay farta taagtay su-aal soo ridatayna maxay labadaasi ku yaraadeen bay caqliga iyagu muxuu ku yaryahay maxay ku yar tahay se diinta iyadu wuxuu ihi dee waa tanoo ilaahay baa idin abuuro idin yaqaaneen marka arrin laga markhaati kacayo dee labaa ilaahay u ihi hala isku kabo laba laba gabdhood baa dee markhaati noqonaya bu daliilkaasuu nebigu u keenay waxaa la yidhaahdaa nebiga dee hadalkiisu waa daliil moogta daliilkii oo daliil kale lagu kabo yusama tawfiiq aw taxqiiq aw tadqiiq waa arrinkii oo lasii adkeynaya daliilkiisii markii lagu qabsaday laguma qabsanin waa istifsaar baynu odhan karnaa asxaabiyadu nebiga may qabsano lamay murmine oo sideenan oo kale may taafatiriq badnayn asxaabta sida dumarkeenan may ayne oo cala ra'si walcayn aad bay u adeecayeen rasuulka sala allahu alayhi wasalam waanay jeclaayeene wuxuunay tidhi uun bal arrinkan iftiini ayuun bay tii waa su-aasha ilaahay weydiiyeen malaaigtu oo kale malaaigtu dee ilahay may qabsanayn markii ay idhaahdeen atajcalu fiiha man yufsid man yas man yufsidu fiiha wayasfiku dimaa wanaxnu nusabixu bixamdi maxaa xikmada ku jira bay idhaahdeen dee aadamkan isaga iyo caruurt aadankan caruurtiisu ama khalqigan dee dhulka aafayn doona dhiigga daadin doona maxaa abuurkooda ku jira waa su-aal istifsaari walisticlaam baa laydha ilahu cilmi nooga kordhi halkaa way isku soo kaaya yar taagteen noo baaci wey marka gabadhani waxay tihi bal arrinta noo sharax kolkaa nabigu calayhi salaatu wasalaam waa kii sii iftiimiye yihi dee mar haddii markhaatigiinu labadiina dumara uu nin udhigmayo dee halkaa caqligii ilan ilaahay abuuray baa yidhi ha iskabeene oo ha isxusuusiyeen sida aayaddu ay sheegayse siduu qofku had iyo jeer maskaxdiisa u raajaco ee uhaa bal arrinkaan dib u xusuusta yarkaadiya ayaa labadoodana loo ogolaynaa heblaayo arrinku soosaa iyo saamuhayn inay isweydiiyaan haddaba waa qalad maxkamaddu inay tira adiguna heblaayay debadda joog tanna mar baa la weydiinaya markhaatiga tanna mar baa la weydiinaya waa garsoore diinta ka dhacsan oon garanayn hadduu saa waxu galo ee waanu labadooda idhaa miiskaa ku wada fadhiisto bal markhaatiga dhan un usoo jiheeya markhaatiga fura unoo isu sheekeeya oo dee dhan un kusoo tiiriya ilan int waa midkoodda kala xusuusaaba diintiina yarina waxa weeyaan buri soo idinka muddo fadhiya aan soom iyo salaatoona gelin markay gabadhu caado leedahay ama dhiig dhalmaa leedahay dee muddadaas oo dhan soom soomkiina dee waa laga daayey way soo qalayn salaadiina waaba laga daayay xataa qalaheedii cumuuman waxaynu uga jeednaa oo arrintaa inoo geeyay dee saa uu nabiguba tilmaamay calayhi salaatu wasalaam wahsi baa iska yimaada wahsi oo waxay isaga yar nugul yihiin bahalkan inagu soo yaro maqane ah shaydaanka marka waxaad arkaysaa iyaga oo mid waliba ay ka cabanaysa inaanay afar sano qalaynin oo aan tii kale lagu lahaa tii kala gaadhay oo tii kala gaadhay marka way isugu jiraan qaar cudurdaar le iyo qaar la aan lahayn berigii hore odayaashii reer miyiga ahaa way yar kala durukin jireen dhasha oo dee ardaagay seexan jireen laakiin reer magaalkan aan kala dhammaanayn gabadhii waxaa suuragala inay sanad walba dhasho marka la ramadaanna waxay ku hagaagaysaa iyadoo uur le ramadaanna waxay ku hagaagaysaa iyadoo jaqsiinaysa marka adigu bal kolley ilaa inta ay suuro geli waayo yar qaluhu intuu suuro geli waayo waa in mar walba lagu xisaabtamaa qalahaasi oo qala ay isu dhigtaa gabadho iyo sanadka dhexdiisa waktiga ay jaaniska leedahay cibaadadii ay xus xusuusmaataa nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam fadayn ullahi axaqu an yuqdaa ilaahay dayntiisa mudan in la qaleeyo ilaahay dayntiisa in la daynta ilahay in la iska bixiyo ayaa mudan taasi markaa aqwaashaa ku jirta waa qawlkaa qalaha un qawlkaa qalaha kaasaynu ka qaadanay markaynu soo aruurino qolihii baynu sharxaynay shuruudda laga waaye qaybtana waxa weeye man yurkasu lahum fi lfitri wayajibu calayhim alqada waa cid loo ogolaaday oo loo rukseeyey oo loo fasaxay ramadaan dhexdeeda inay afka waxgeliyaan iska cunaan oo wax xalaal u yahay laakiin soo qaleeya un layihi oo qofkii bukaya kii musaafirkaa waman kaana mariidan waman kaana minkum mariidan aw calaa safarin faciddatun min ayaamin ukhar ka idinka mida ummad yaha islaamka ee buka ama socdaal ku jira iyo taraag ha iska cuno wey bisha ramadaan waa fasax buu yahay isla markaana ha soo qaleeya un faciddatun min ayaamin ukhar bay aayaddu tilmaantay waa tiro kale un tiro maalmo kale ah taa macnaheeda waxaa laga faaidaysanaya degdegna ma aha baa laga faa'idaysanaya inay isku xidhiidhsanaadaanna daruuri maaha maadaama ilaahay uu hi maalmo kale oo intii ramadaan ka tagtay la tiro ahun hadday shani ka tagto shan maalmood unbaa laga rabaa daruuri maaha inay isku xidhiidsan yihin oo tataabuc ayaddu may shardiin isku xidhiidsanaan deg degna lama shardiin oo caaisha radia allahu canha waxa ay leedahay marka had iyo jeer dee ramadaanta ay wax iga tagaan dee masala iyadoo cadal ay ramadaanta soo gashay kaga hagaagto waxaan qalayn jiray ramadaanta kale markay soo dhawaato ramadaanta bisha shacbaan so tan maaha imika shacbaanta kale markay soo gashay mararka qaarkood ila gaari jirtay xadiidkaa kolka lala akriyo aayad wuu iska dabidhici karaa kollayba se waxa fiican in aada u degdegto cibaadada iska bixinteeda waa in loo degdegaa waayo aimada qaarkood baa waxay leeyihin fii bacdi riwaayaat oo xadiidkaasbaa waxaa la socda limakanati rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam mini cudurdaar waxay ka dhigtay inta aan nabiga u samafalayo ama aan xaqiisa dhowrayo ama aan ilaalinayo ee aan isleeyaha ka soomin shaqayntiisa iyo dadaalkiisa iyo raaligelintiisa ayay ilaahay arkaa ila gaari jirtay marka naas waa cudurdaar ba halkaa caaisha uga soo baxay hala dadejiya bay maaragtay aimo badani ku tegeen qoladanina waa kuwaas weeyaan marka maradka waxay isweydiin lahum cudurkan isaga ah ee qofkii dee u banayn kara in uu bisha ramadaan iska afuro oo uu cuno waa cudurkee ilan kii dhakadu yaro xanuuntae mid sbrin u baahdaaba ama yar waxay in yar yar caburaaba inuu yidhaahdo waan cudursanay maaha laakiin cudurkaas waa mid dhibi uu kasoo gaadhayo hadduu soomo dhib baa kasoo gaadhaya oo xanuun badan buu dareemaya iyo iraaq oo cibaadadu kolley waxay leedahay mashaqo caadiya marka hadduu soomo waxaa ku imanaysa mashaqo kayru caadiya lilcibaadati mashaqatun caadiya laakin laysa fiiha mashaqa kayru caadiya ilahay xikmadda uga jeedaaba waxa weeye xooga takliifta lagu sheegayaaba waa culays lagu saaray wey ase aad karayso ase aad karayso haddii intaa aad karaysa arrintu ay sii dhaafto laa yukallifu allahu nafsan ilaa wascahaa wey marka intii uu karayay inaad yar inaad haraado oo marka aad gaajooto de waa mashaqo laakin waa mid aad karaysa waa mid caadiya waa mid lagula doonayo addoonnimadaadana lagu tijaabinayo tiibay sii dhaafaysa wuu hunqaacayaa qofka mada koomuu gelaya amaba markaa xumad baa ku kordhaysa ama dee alsartiibaa ku kacaysa maashii nagaas sarida aadka u xumay ilaahay arkaa markay xaaladdu noqoto ama wuu soomi karaya laakiin waxaa dib dhacaya bogsigii bogsigiyaa dib dhacaya hadduu laba bilood ku bogsan laha uu soomo dee lix bilood bay ku qaadanaysa intii u bogsan laha waa loo fududeeyay kaana samaaxadda shareecadda darteed culamada muslimiinta waxay uga qiyaastaan ay ka raaciyaan hadduu qofku ka boqo gaajo iyo haraad daran oo qabsaday darteed halaag hadduu ka qabsado inuu dhintaabuu xanuun hore ma haynin laakiin qof enerjigiisa iyo tamartiisu iska yar tahay bay ahayd oo markii uu soomay maanta haraadkii aaba xejin waayda ama gaajo ayuu jilbah u dhacayaa qofkani kolkaana uu maalinta arinku noocaa uu ku noqdo ee uu siraado waad kala wareegiba ama waad koomaad geli oo arrinkaagu khatar buu noqon doonaa wuu iska afurayaa bay leeyihin culimadu iyagoo daliishanaya aayaddaa ilaahay ui walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiima waxbaha naftiina ha dilina ilahay wuu idiin naxariisanayaa waa gaajo kayru caadiya iyo haraad kayru caadiya qiyaasta aynu dhignay waxa weeyaan mashaqadu waa inaanay ahayn maaragtay intii koobnayd uu qof karayay marka xaaladu dhaafto wey wamaa jacala calaykum fi diini min xaraj almashaqatu tajlibu taysiir baa qawaacidda shareecadda ka mid a haddii dhibaato kayru caadi timaado tajlibu taysiir in lala saayiro oo loo sahlo ruksad la siiyo qofkii taasay keenaysa taasay keenaysa haddaba haddii qofku uu soomo isagoo xanuunsanaya iska xamilo ama isagoo musaafira uu soomo way ka ansaxaysa macnaha ruksad baa la siiyeeyo janis kaadhkaasaa loo jaray janiska oo la yidhi isticmaal oo albaabka ruksadda ka gal mabuu qaadanine wuu iska qaatay caziimadii caziima iyo ruqsa go-aankii hore soomkaabuu iska qaatay way ansaxaysaa xamdat alaslamiy ayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam ayuu weydiiyey oo waxau uhi ajidu minii quwatan cala asawmi fi safar fahal calaya junaax markaan socdaalka ku jireen talaaga ahay waxa aan kari karaa nebi maxamedow in aan soomo awood aan leeyahay darteed waan xamili karaa marka dhib miyuu jiraa dabeedna nebigu wuxuu ugu jawaabay calayhi salaatu wasalaam hiya ruksatu min allahi tacaala faman akhada biha faxasanun waman axaba an yasuuma falaa junaaxa calayh dee ruksad iyo fasax baa ilaahay idin siiye ka ka faa'idaysta way fiican ka aan ka faa'idaystana dhib ma jiro dhib ma jiro ayaa markay sharxayaan culimadu ay leeyihiin iyomaa fadli badan qofkii haddaba maduu musaafir yahay inuu soomo iyo inaanu soomin inuu ruksada qaato iyo inuu iska daayo aimada qaarba waxbay sheegeen laakiin waxaad moodaa malaha in uu markaynu soo ururnay yar dhexdhexaad ee qowlka cumar ibn cabdilcasiis iyo ay qabaan aimada qaarkood maalig iyo shaaficiya ay ku raaceen amaba aynu idhahna abu xaniifana uu kula socdo waxay idhahdeen afdaluhumaa aysaruhumaa faman yasl calayhi xiinaidin wayashuqu calayhi qadaahu bacda dalika fasawmu fii xaqihi afdal bay dhahen kolba kooda sahlan baa ayaa afdala bay dhahen taasay ku tegeenoo haddii masalan in uu isaga oo inuu iska afuraa hadday ma inuu iska soomo haddii uu kari karayo dhib aanu ka qabsanaynin laakiin dhibaato ay uu yahay qallaha dambe masalan wuu soomi karayaa safarka dhexdiisii wuu kusoomaya kusoomi karayaa waxa se culaysa oo uu ka warwarsay inuu soo qaban kari waayo marka dadku cuno ee la dhaafo shawaal inuu soomi kari waayo uu ka warwarsan yahay safarkiina wuu ku soomi karayaa soomkaa fadli badan bay haddii soomku safarka dhexdiisa dhib uu ku yahay rajaynayana in marka dambe uu soo qallayn karayo oon dhib kala kulmaynin markaana inuu soomka dhexdiisa safarka dhexdiisa ku afuro ayaa wanaagsan cumuuman labadu way banaayeen inuu soomo iyo in kale labadaba xadiid baa jira uu nabigu uhi calayhi salaatu wasalaam laysa min albiri asiyaamu fi safar samafal ma aha qofka oo safar dhexdii sooma xadiidkaas sababta uu ku yimi markay culimadu sharxayeen waxa ay dee sababtu ahayd nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu arkay nin lagu urursan yihi oo intuu soomay safar dhexdii dabeetana miyir beelay oo biyo lagu shubayo sakaraaday markaasuu yihi maxaa dhacay dee isagoo safar u soomanaa ayaa lagu yihi saf uu iska soomanaa kolkaasuu xadiidkan yidhi idan markaa haddii mashaqa noocaasi qofkii ay soo gaadhayso safarka dhexdiisa inuu ruksada qaato wey inuu soomo maaha qowlkaasaa isku jamciyo nusuusta si la isula akriyo qaybta kale waxa weeye man yajibu calayhi alfidru waalqadaau macan dadkii shuruudda laga waayay waxaa kamid a qayb in ay cunaan bisha ramadaan dhexdeeda ay waajibba tahay oo inay soomaan xaaraan ka tahay inay soo qalleeyaana waajib tahay inuu cunaano waa waajib inuu qalleeyaana waa waajib haddii halxidhaalo lagaa dhigo inaad dhagaha taagto waa suuragal oo tidhaahdo qofkan muxuu ahaa ramadaan dhexdeeda inuu cunaa ay waajib tahay ee haddana inuu soo qalleeya ay waajib tahay kol hadduu qalluhuba waajib ku yahay dee muu marka hore iska soomo waa gabadhii aan daahirka ahayn ama umusha ahayd ama caadada lahayd qofkaa isaga ah xaaraan weeye inuu soomaaba oo cibaadadu waktigaa u suuragal maaho daahir baanu qofkani ahayn laakiin waanu soo qalaynaysaa gabadhaas dadka waa muxtarazaatu shuruud ayaynu sheegnay shuruudii masal soomkee lixda ahayd tobankii qof ee laga waayay mid walba sida mid aan soomba lagu lahayn iyo mid raashinuun lagu leeyahay iyo mid qale lagu leeyahay intaasay markaa usii qaybsameen waxaynu xusi lahayn waxyaabaha soomka buriya waxyaabaha qaarkood waa la isla waafaqsan yihi qaar badanna waa la isla diidan yihi waxaynu odhan karnaa fuqahada qaarkood way ku xeel dheeraadeen baabkan ilaa ay arrintuma adkaatayoo culays meeshii uu yimi idnaabka iyo ishaabka macaasay ugu sii xeel dheeraadeen waxyaabaha waxburiya ayay ku dareen dar badan oo ijtihaadaad iyo qiyaas aan toos ahayn lagu keenay oo dabeedna cusriba keenay ilaa ay gaadhsiiyeen qaarkood lixdan shay inay waxburiyaan shan iyo konton inay mubdilaadka soonka waxyaabaha buriyayiin qawaacidna ay u sameeyeen aan daliil lahayn sidaa darteed baa culimo badan oo imaam albukhaari iyo ibnu xasan iyo ibnu taymiya iyo raggaasi ay kamid yihiin waxa ay ku tegeen mubdil ha loo tixgeliyo wax soomka burinaya yaan diinta dadka lagu adkaynayne wixii daliilahun wixii inuu wax burinayo daliil uu kusoo arooray uun ha la yidhaahdo wuu burinaya dee wixii kalena qofka yaan loo diidin mar haddaan daliil loogu diidaa jirin waxyaabaa laisla waafaqsanya daliil kusoo araray waxaa kamid a saynu sheegaynay qofku ishiis iyo afkiisa iyo iftiisa inu haysto markaynu caynkaa leenahay iskuma mid aha laakiin qaarna dee way burinayaan qaarna ajrigii bay nuqsaaminayaan taa ishoo kale ajrigii bay yaraynaysaa laakiin afkiisa iyo iftiisa waxaynu uga jeednaa mathalan jimaaci haweenaydiisa uu jimaaci lahaa waa bisha ramadaan xaraam wey sidoo kale de inuu biyihii taranka iyagana si edab daraa u isticmaalo iyaduna waa xaraam wey faman ibtagaa waraaa dalika wey waxaan galmadaa sharciga ahayn waa xaraam afkiina maxaa wixii uu ku cunayay iyo wixii uu ku cabayay iyagana waa inuu ka hayaa iyo ereyadii gaalnimada iyo dee wixii soomka burinaya waxaa kaloo isaguna daliil kusoo arooray inkastoo qaarkood ay niqaash ka leeyihiin sanka wixii uu iskaga shubayay oo nabigu caleyhi salaatu wasalaam ninuu la hadlay saxaabiu la talinaya wuxuu lahaa markaad weysaysanayso biyahaad sanka gelinayso ku xeel dheerow ilaa an takuuna saa'iman inaad sooman tahay mooyaane xadiidku waa saxiix marka macnaheedu waxa wey haddii aad sooman tahay biyaha aad sanka gelinayso ha ku xeel dheeraanin si aanay hanqalaalka ugu dhicin ama maskaxda u tegin inaha koobka wixii la cunayay iyo wixii la cabayay iyo galmada iyo jimaaci iyo biyaha sanka galaya qaar baaba afartaa kusoo ururiyeyba aayaddan un akri ba yidhaah falana baashiruhuna wاtaquu ma kataba allahu lakum wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum اlkhayط اlabyad wakuluu washrabuu ba lay xaggaa horena falana baashiruhuna jimaacii iyo baa laga hadlay cunadii iyo cabidii intaasun baaba lagu soo ururiyay waxaa soo raacaya ka aynu sheegayne oo mubdilaadka burinaya soomkii ah isaguna daliile xaydkii iyo nifaaskii hadday gabadhii dhasho ama caadadii ay ka timaado iyada oo sooman dabcan soomkii wuu jabaya waxyaabahana haddaba waxay u qaybsamayaan ma yubdilhu wayujibu lqada wamaa yubdilhu wayujibu alqada'a waalkafaara qaarkood soomkii intuu buriyo ayuu keenayaa qalle qaarkoodna soomkii wuu kaa burinaya qallena wuu kugu waajibinaya kafaarana wuu kugu waajibinaya qofkii markuu wax cuno ama wax cabo ama caadadii gabadhi ay ka timaado soomkii wuu ka jabayaa ase way soo qallaynaya laakiin marka uu jimaac ula yimaado gabadhiis galmo soomkiina wuu ka jabaya waanu soo qallaynaya kafaarana wuu la imanaya inuu laba bilood soomo wey edab daradiisa waa la ganaaxaya maalin buu xijin waayay soo maaha labaa loo dhiibaya isku xidhiidhsan oo mutataabica inuu soomo wey waxa edab darro ah in uu addoonku isku dayo inuu ilaahay khiyaameeyo ilaahayna lagama hoos duso sida addoomaha ilaahay lama weydaaran karo ilaahay waxba ma garan waayo waxba ma seegaan alxayu alqayuum wey marka intuu iska cabo ama safro isagoo u socda iyada isagoo iyadii u socdaa wuxuu ku jabiyey wax qalle un keenaya oo cunnaah ama safara gabiilay buu gaari u raacay ama markii hore u biyo cabo uu jabiyey wuxuu doonaya inuu iyadii la kulmo qallana lagu yeesho kafaaradu ka cararaya dembigu waa isla halkii un dembigu waa isla halkii inama alacmaalu binniyaat waxyaabaha masel burinaya qallaha keenaya waxaa ka mid a cuniddii iyo cabidii laakiin shardiga loo xidhayaa waxa weeyaanu inuu qofkani ukasay inuu inuu ukasay laakiin haddii uu ilow ahaa arinta nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam fainamaa adcamahu allahu wasaqaahu ilaahay baa kaa raashiniyo sharaabsiiyey wuu darsaday bii dabeetana wuu kasoo go-ay halkaasuu iskartay inuu sooman yahay inta afka uu ku hayo uun ha iska tufo raashinkiina waa saas oo kale kol haddii aanu ukasin fursaddaa uu ka faa'idaystay taa intaasaynu kaa gudubna waxaa isaguna ka mid ah iska hunqaacinta iska hunqaacinta laftigeeda iyadana culimadu way u badan yihin inuu soomka jabinayo xadiidkii kusoo aroray daciif bay ku tilmaameen aman daracahu lqayu falaysa calayhi qadaa waman istaqaaca camdan falyaqdi qofka hunqaacadu ka xoog badato qalla laguma le qofka laakiin iska hunqaaciya ha qaleeyo xadiidkaasi ma ansixin bay leeyihin laakiin cumuuman waa nooc edeb darro ah qofkii isaga ahaa soomka xaqiisiina muu marinin marka hadduu iska hunqaaciyey ama biyihii taranka oo kale iska keenay labadaa jeerba waa edeb darro waxaa kaloo dhami idkhaal bay u badan yihin laakiin kuwaasi waa ikhraaj o waa wax soomkii burinaya xaydkiiyo nifaaskiina iyagana waynu sheegnay haddii uu dee moodayo inu soomku inay matal maalintii dhacday waxaan leey qoraxdii dhacday oo dabeed iyadoo daruur ku jirta uu cunayna iyadana wuxuunay la mid tahay uun inuu maaragtay cuno waa soo qallaynaya masale khilaafiya laakiin waa soo qallayn doona waxyaabahaasi baa kamida waxyaabihii burinayay waa tiro iska koobanba tiro iska kooban oo badnay wey cunidii iyo cabidii iyo jimaacii xaydkii iyo nifaaskii biyo sanka la iska geliye iska unqaacinta ina aan sii badnayn weeyaan kolkasaa loo eego mubdilaatu siyaam bay ahayn kuwaas waxyaabaha buriya soomka oo kala qaybsanaayo qalle iyo kafaara labadaa u kala qaybsanaa wax qallele iyo wax qalle iyo kafaara labadaba ay isku darmayaan waxaynu raacin lahayn intaa shayga loo bixinayo mubaaxaatu siyaam ama aynu nidhaahnade horta aadaabu siyaam aadaabu siyaam sunayaashii weeye marka aadaabu siyaam haddii aynu si kooban u dul marno waxaa ka mid a sunayaasha soomka fadligiisa uu ku badanaya suxuurta rasuulku sala allahu calayhi wasalam xadiidkii saxiixa wuxuu ku yihi tasaxaruu fa ina fi saxuuri baraka suxuurta cuna barakaa ku sugan baraka dabcan ajriga iyo sunihii nebigaoo la waafaqay waa jirtaa barako xagga tamarta ahina way jirtaa oo qofkii markuu suxuurto waktiga waagu soo dhow yahay dee qof quraacdoo kale u ka dhigan yahay oo qadadii unbaaba ka maqan intan uu sooman yahay waa kan maqribkiina afuraya waa berigiina wuu suxuurtay intii aan waagu baryin qadadii unbaaba ka maqan marka irhaaq iyo tacab badan ma dareemayo inta uu sooman yahay suxuurtuna ma aha inay sii badatee maadaam barake iyo ajri laga doonayo sunnaha nebigo la waafaqa calayhi salaatu wasalaam qofku wixii abateed u hela biyo sharaab cunno wixii abateed u helo uu cuno intaba sunnuhu wuu ku xasilaya waqtigeeda ugu fiicani waa in waaga lagu dhoweeyo zayd ibnu saabit saxaabiga la yidhaahdaa wuxuu yidhi fasaxarnaa maca rasuuli llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigaanu la suxuranay uma qumnaa ila salaati salaaddii baanu u kacnay marka saxaabi ninkii waraysanaya wuxuu ihi kam kaana qadru maa baynahuma intee u dhexaysay baan ku yidhi buuri suxuurta iyo salaada qaala khamsiina aaya rawahu lbukhaariy wa muslim konton aayadood in la akriyo aayad suurat lxaq meelaha in la akriyo an yaro iska koobana toban mirada marka aragtidan ma wanaagsana odhanaysa in lasoo jeedo lasoo jeedo oo aan suxuurta laga seexan oo dabeetana koob iyo tobanka labiyo tobanka la suxuurto taa waxaa ka fiican dadku intay hore isaga seexdaan markay taraawiixu tukadaan yar kadibba in dabeedna tahajudka iyo ay u kacaanoo suxuurtana markaa salaada ka hor un laga dhigto marka laga cadayda si wanaagsan qofku u weysaysta uun salaada subax masaajidka uu horay ka tago waxaa macruufa baasha nafi waa iska ducufe markay dhereegto ee uu qofku jiifiyo subaxii khalkhal buu ku jiraa hadduu qofku suxuurto oo dabeetana uu hidigo dhergo cunadii oo uu jiifiyo toosi maayo salaadiiba waa finish waxaaba laga yaaba iyadoo dushiisa laga adaamaya inaanu inaanu maqalba waxaa sunayaasha kamida tacjiil lfajr afurkaoo la dedejiyo afurka oo la dedejiyo laa yazaalu naaru laa yazaalu nnaasu bikhayrin maa cajalu lfidra xadiidkaa saxiixi saasuu leeyahy muttafaqu calayhiga dadku sunnadii nebiga kuwo ku sugan bay ahaanayaan khayrkaana way wadayaan ilaahay ajrigiisana waa helayaan wey macnaha mar hadday intaasoo khayra heleen intay dedejinayaan afurka intay afurka dadejinayaan marka imika waxaad moodaa inaynu soo yaro ilbaxayno xagga sunnaha kusoo ilbaxayno oo waa la iswaafajiyaa salaada iyo iyo afurka waa la iswaafajiyaa inta la aadaamo ayaa xoogaa toban mir la siiyaa oo la cuno oo la sharaabo dabeedna la cadaydo oo aqiimkaa loo yar dibdhigaa berigii hore waa la israacin jiray marka sidana wanaagsan sunnahana waafaqsan oo maqribkii jamicii inaad haleesho isla markaana afurkiina la dedejiyo xadiidkaa saxeixa inaga filan waxyaabaha fiican waxaa ka mid a qofku markuu sooman yahiy siiba marka uu afurayo labadaa jeer ba inuu ducada ku dadaalo ducadu waa telegramka cajabta badan ee tooska ilaahay loo diro marnaba kama maarmi karna ilbiriqsi habeenkii maalintii markaynu soomanay salaada dabadeed intoo dhanba waynu badinaynaa marka rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu xusayaa in qofku intaa uu sooman yahay ina lisaaimi cinda fidrat cinda fidrihi dacwat maa turad qofku intaa uu sooman yahay waxa uu leeyahay markaa uu afuraya wuxuu leeyahay baryo aan la celin buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam marka waa iska yaryaa badan tahay marka timirta iyo alaabta uu qofku cunayo uu soo dhigto ee dabeetana adaankunba aada loo dhagaystaayo la adaamo inta duca haleeshaaba ma badna laakiin bal isku day inaad maaragtay iyay badnaaninbe jawaamicu ducaa ducooyinka macnaha ballaaran xambaarsan ee koob kooban inaad akhriyi karto rabbana aatinaa fi dunya xasanatan wafi laakhirati xasanatan waqinaa cadaabannar allahuma inaa nasaluka min khayri ma sa'alaka min nabiyuka muxamed ducooyinkaa koob kooban ee lagu tilmaamo jawaamicu ducaa sunayaasha ka afraad waxaa ka mid a alkafu camaa yatanaafa maca siyaam edabdarrada inuu qofku iska daayo dadkeenu way daldalmaanuun intanuu qofku maalintii joogo wuu iska dhurmaa marka soomku waxaa laga soomayaa ma aha raashinka iyo sharaabka iyo cunnada laakiin hadalka xunna in laga soomaa waa waajib rasuulullahi moxamed wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam laysa asiyaamu min alakli washurbi inama asiyaamu min allagwi walrafat cunnada iyo cabidoo qura maaha soomku laakiin afxumada iyo hadalka bilaa macnahana waa laga soomayaa kii kucaayana waxaad tidhaahdaa waan soomanahay in uu wax garanayo saddex jeer marka uu kocaayo aada ugu jawaabto waan soomanahay kula hadli maayo inunbuu joogsan hadduu miyir qabo oo aan waalayn taasina sunayaasha ayay kamid tahay sunayaasha waxaa kamid a cadayga cadaygaasoo sida imaamulbukhaari dee baab dhan uu udhigto oo uu aathaar badan kusoo aroorinaya in gelinkiisa horiyo gelinkiisa dambe midda aanu dhib lahayn labada gelinba waa la cadaynaya labada gelinba waa la cadaynaya wax diidayaa ma jiro sheekha zubad kale waxa uu lahaa kitaabka madhabka shaaficiyada nadmiga gabayga ah isagoo ka warramaya macnaha masaladan iyo xukunkeeda wakhtira ama siyaaku saa'imin bacda zawaal fakhtira lam yukrah wayaxrumu lwisaal qofkii soomanaa duhurka dabadiisa inuu cadaydo iyo inaanu cadayen waxaa la doortay madhabta shaaficiga dhexdeeda inuu cadaydaa inay fiican tahay macnaha wax dhibi kuma jira weli sunayaasha waxaa ka mid ah inaad deeqda ku dadaasho iyo qur-aanka akhrintiisa iyo u dambayn cibaadada oo tobanka dambe aada loogu dadaalo waxaan kusoo gabagabayn lahayn si kooban haddaynu dul marno waxyaaba dadku ay malaa u maleeyaan inuu soomka wax yeelaya ase aan waxba yeelayn waa qodobkii shanaad arkaantii baynu soo qaadanay shuruudii waxyaabihii burinayay sunayaashii kana waa mubaaxaadkii mubaaxaadka waxyaabaa banaan wey qofku wuu maydhan karaa biyana wuu dhex geli karaa wax dhibihina kuma jira taa rasuulku isagoo sooman inuu jinaabo ka maydhan jiray waagoo bariyey dabcan salaada subax ka hor weeyaane waa saxiixeynkay ku suganta igtixaalka inuu indhaha markaa indha kuulan karo ila rag iyo dumarba waa usunnee ama daroobiskii iyo bahashii kale ee dhakhtarku uu kuu qoray aad iska marsan karto wax daliilahoo diidaya ma jiro asxaabtana sida anas ibnu maalik oo kale waa ka sugnaatay ninka gabadhiisa iska hanan karaya in uu markaa ama taaban karo ama qubladii dhunkashadii oo kale wax dhibihii kuma jiro haddaan dhibaato kale ka imanayn hadday dhibi ka imanaysana wadada meel xaaraana ku gaadhsiinaysa dhagax baa yaalo waa lagaa joojiya wad iska dayn waxaan dhib lahayn bay yidhaahdeen injectionkii ismudidii wax daliiloo diidayaana ma jiro oo xataa fuqahadii odhan jiray min manfadin maftuux meel daloosha marka ay wax ka galaan oo furan ayuu soomku ka buraa dee meel daloosho furan maaha marka haddii aanay glucos iyo waxa ahayn dhib ma laha haddii luqluqashadii iyo sandaarsigii iyaguna way iska banaan yihin oo xadiidku shardi wuxuunu ka dhigay inaanu qofku fiid kor u odhan laakiin qaybtan soke shaydaankaad iskaga buufinaysa oo meelahan degabu xadiidku siduu tilmaamay ina shaydaana yabiitu fii khayaashiimi axadikum meelahan uu degaa markaa inaanad kor ugu buufin baa muhiima waxyaabaha aan dhib lahayn waxaa ka mid a qofku warshadii iyo mashiinkii uu ka shaqaynayay ama wadadii uu marayay dhaska ka soo boodaya hadduu dhaskaa kugu soo boodayo iyo daqiiqdii iyo faaradii iyo iyaguna wax haraja malahaa dee wixii uu qofku malaha si gaara u ursado waa halkeeda waxyaabaha markaa qofkii u bannaa waxaa ka mid a in uu cuno oo uu cabo ilaa uu waagu qac odhanayo macnaha inta uu shakisan yahay hadii suxuurtii halkan taalla aada soo boodoo tiraa talo miyuu dilaacay mise muu dilaacin ilaahay wuxuu ku yihi xataa yatabayana jeeruu kuu caddaado marka ilaa wax kuu caddaado aada aragto cunadu waa kuu xalaal oo waad cuni kartaa marsaladaasi mulaaxadadeeday leedahay oo dadku had iyo jeer adaanka hore iyobay iskaga daayaan waxyaabaha iska bannaan ee dhib lahayn waxaa ka mid a qofku isagoo jinaabo leh in uu waa bariisan karo hadduu waa bariistana intuu maydho ayuunbuu salaadii subax u dhaqaajin doonaa ase soomka waxba yeeli mayso waxyaabaha aan dhib lahayn waxaa ka mid a gabadhii haddii dhiiggii uu ka go-o habeennimadii oo iyana ay waa bariisatay iyadoon maydhan oon daahir ahayn soomkii maalintaa way bilaabaysa waayo dee maydhigii ayuunbaa lagu lahaa qof jinaabaysan unbay la mid tahy kol haddaan wax ka socdaa jirin dee maydhigii unbaa lagu leeya way iska maydhan doontaa waxyaabahaan dhib lahayn waxaa ka mid a candhuufta liqideeda ilaa culimadu ay ku dareen xataa tu adag hadday tahy wax daliiloo sheegaya inay ka jabinaysa lama hayo laakiin candhuuftan saafigeed sistaasun dadku ay hayaan ee uu qofkii odhanaya waan soomanahay jidiinkaaba qalalaya qofkii jidiinkaa qalalaya marka wixii uu ku qoyn lahaa jidiinka inuu iska tufo isagay dhibaato ku tahay dhib ku tahay maydhashadii isudgoonayntii cadarkii subkashadii waxaasoo dham wax dhiba oo ku jiraa ma jiro ee kulluha waa mubaaxaat waxyaabo qofkii u bannaan weeyey markaynu soo ururino intaa shaaricu uu diiday oo ah cunadii iyo cabidii iyo jimaacii iyo inaha xaydkii iyo iska hunqaacintii iyo inaha kooban unbaabay kusoo ururtay wixii daliil lahaa وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته